dilka wiilkan oo da-diisa lagu sheegay siddeed iyo toban sano ayaa waxaa lagu dilay magaalada colombos oo ka tirsan gobolka ohio ee dalka mareykanka rag hubaysan ayaa la sheegay inay toogteen wiilkan dhalinyarada soomaaliga ah ee ku sugnaa dalka mareykanka kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cabdiraxmaan wararka qaar ayaa sheegaya in kooxo looga shakisan yahay dilka wiilka dhalinyarada ah oo lagu arkay qubuurihii lagu aasayey taasoo cabsi ku reebtay dadka soomaalida ah ee ku nool halkaasi mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan mareykanka ayaa ka waramay qaabka uu u dhacay dilka loo geystay wiilka dhalinyarada ah wiilka waxaa horta la yidhaha magaciisa maxamed cabdiraxmaan xamdiyare wuxuu ka dhacay dilkiisa magaalada colombos qaybta bariga ama eastiga loo yaqaano wada la yidhahdo refugee road and hamilton gaarigiisa ayaa meeshaas yaalay oo lagu arkay in uu dhowr tallaabo ilaa toban tallaabo meel u jirta uu meydkiisa laga helay oo lagu dilay gaarigiisana meesha ka ag dhow ah sida ay laamaha amniga noo sheegeenna in xabad ay ku dhacday hal ah madaxiisa laakiin lama yaqaano sababta ka dambaysay dilkiisa wuxuuna ahaa siddeed iyo toban jir wiil aada u dayar sidoo kale waxa uu ka hadlay heerka dilalka soomaalida loogu geysto dalkaasi iyo kuwa u dhimanaya daroogada isagoo intaasi ku daray in dilkan cusub uu dadka cabsi iyo murugo ku reebay run ahaantii aad iyo aad ayay ugu badneed dadka ilmaha u dhimanaya overdoska ama maaragtay daroogada keenyayaasha la cabo iyo dilka aad ayay u badnaayeen iyo weli waxaa kalo ku jira suicide-ka dadka isdila ayaa ilmaha aad ugu badnaa weliba da-doodana u dhexayso lix iyo toban siddeed iyo toban ilaa iyo afar iyo labaatan sano dilalka iyo iyo iyo suicide-ka iyo overdoska intaba marka laysku daro inta aan tirkoobka u haynay marka laga reebo sanadkan ka oo overdose badan jiray laakiin dilka u yaraa waa ilaa iyo lixdan iyo afar qof inta noo diiwaan gashan wallaahi aad iyo aad ayaa maaragtay dadka iyadoo ayaamahan dambe laga nastay dilalka noocaas oo kale ah markii ay dadka maqleen aad iyo aada looga naxay arrin murugo nagu reebtay ayay noqotay arrintaas bulshada oo dhanna aad ay uga naxeen dalka maraykanka ayaa waxaa ku nool dad badan oo soomaali ah kuwaas oo marar badan la kulma dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dilal iyo afduub halka kuwo qaarna ay gacmahooda isku dilaan waxaana dadka isdilaya u badan dhalinyarada oo isticmaala waxyaabo maanka dooriya